madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sameeyey markii ugu horreysay golo cusub oo lagu magacaabo golaha amniga qaranka oo noqon doona hay-adda ugu sarreysa ee gooysa siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda amniga qaranka dhinaca kale dowladda soomaaliya waxa ay shaacisay in la qaban doono shir qaran oo looga arrinsanayo xagjirnimada diiniga ah haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriirayay la taliyaha sare iyo afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan waxa uuna ugu horreyntii u weydiiyey waxa loogu baahday samaynta golahan amniga qaran ee cusub waxa loogu baahday bacdama guddigii hore amniga uu shaqaynayey haddana in loo baahday secretariat ka hoos shaqeysa sida caalamka iyo wadamadao dhan si go-aanada la gaara noqdaan kuwo loo dhaqangeliyo si xiriirka hay-adaha amniga iyo dhaqangelinta go-aanada u noqdaan kuwo isla xisaabtan iyo dabagal uu jiro marka waa hawl in muddaha soo socotay haddana soo gabagabooday marka saas ayay maanta kusoo beegantay waa garta muxuu qabanayaa marka hawsha golaha amniga qaranka hawshiisu maxay tahay golaha amniga qaranka waa golaha ama hay-adda ugu sarreysa dhanka siyaasadda gaar ahaan siyaasadda amniga amnigaasoo ku sareysan amniga dhanka siyaasadda dhankii dhaqaalaha iyo dhankii kale amniga guudba waxaa ka kooban ama shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xubnana waxaa ka ah ra-iisul wasaaraha wasiirada arrimaha gudaha amniga gaashaandhigga maaliyadda arrimaha dibadda iyo garsoorka ujeedadu waxay tahay in si istaraatiijiyad ah siyaasadda amniga isbuuc walba golahaasi uga doodo kana soo saaro go-aanada ku habboon isla markaana maaragtay waddanka bacdamaa la dejinayo istaraatiijiyadiisii afarta sane soo socota iyo labada kun lix iyo tobanka doorashada siday ku dhici lahaayeen golahan wuxuu aad iyo aada muhiim ugu yahay in howlahaas amniga kuwo si istaraatiijiyadda dabagal ah xisaabtan leh iyadoo u danaynaysa shaksiga soomaaliyeed amnigiisa iyo badbaadadiisa waa garta waad la socotaa dowladda waxaa aada loogu canaantaa dhinaca amniga inay aada uga gaabisay marka loo eego dowladdii iyada ka horreysay sidoo kale dadka dad fara badan baa afka waxay ku hayeen in amniga magaalada muqdisho sanad ka hor uu ka fiicnaa sida uu hadda yahay sida iyaga ku doodayaan marka ma dhaliilahaas ayaa keenay in tallaabadan la qaado maya haaruunow dhaliilahaasi saxna ma aha waa la socotaayo sanad ka hor waddankan annaga waa joognay magaalada muqdisho sida ganacsiga uga socdo sida dadka guryahooda ugu soo laabteen sida maaragtay amnigu runtii looma barbardhigi karo sanooyinkii ka horreeyey sanadkan sanadkii ka horreeyey ma jirin goobo damaashaad ama liida ha noqoto ama dadku ay si nabada ku tagaan ciiddii hadda ciiddii ka horreysay waa la socotaayo in ciidan si nabada loogu ciiday magaalada muqdisho waa la socotaayo in sanadkan sanadkii ka horreeyay inaan si nabada lagu tegi jirin shabeellada hoose warka iyo deegaanada kale sidoo kale baydhabo iyo jowhar naftirkeedii macquul mah in la tago maantana alxamdulilah waxaan dareemayna in arrimahaas oo dhan dhaqan galeen waxaa sii dheer in xasilinta inta jeero oo hay-aduhu amnigu ka hor tageen falal lagu xasuuqi lahaa shacabka iyadana ay kuwo aada u tiro badan yihiin waa dareemi karnaa in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka laakiin eedeymahan runtii aada moodo kuwa siyaasadaysan ma qaba inay yihiin kuwa saxa waa garta laakiin ka waran ololihii ku socday ururka al-shabaab dowladdu muddadaa sanadkay jirtay way ka gaabisay soo lama dhihi karo maya maanta waa la socotaa ma jirto magaalo weyn oo ay kooxuhu al-shabaab haystaan ma jirto magaalo weyn kooxuhu al-shabaab ay xoog uga furteen kooxihii amisom ama ama ciidamadii dowladda waxaad moodaa in lagu aruuriyey goobo kooban waa run muddo dhinacna dowladdu waxay ku dadaaleysaa dagaalkii al-shabaab iyo khatartoodii in layska wajaho oo dagaalkii lagula jiray dhinacna xasilintii iyo amnigii iyo nabadeyntii marka waa dareemi karnaa bacdama ciidamadii amisom iyo kuwii dowladdii goobo fara badan ay tageen laarkaas la ballaaqay wuxuu keenay istaraatiijiyadii sii socodka dagaalka la bedelo la raadiyo tasiilaadkii iyo dadkii ku filnaa in hawshaas lasoo gabagabeeyo taas ayaa dib u dhac keentay ma aha haba yaraatee wax ama dhaliil ah ama gaabsi oo dhanka iyaga ama dhanka amisom midna ma aha waa mid dhankan muxuu aha logisticada keliya ah waa garta waxaa jirta iyadana in dowladdu ay qabanqaabanayso shir looga hadlayo la dagaalanka argagixisada marka bal iiga waran shirkaas iyo ujeedadiis iyo goortuu dhacayo waa saa u sheegtay haruun toddobada bisha ilaa iyo koo iyo tobanka sebtember waxaa jiri doonaa shir weyn qaran oo dib u heshiisiin oo looga hadlayo arrimaha xagjirnimada shirkaasi waxaa dawladdu u qabanaysaa laba arrinba kow in horta istaraatiijiyadii dawladda ay ku dhaqmi lahayd kooxaha argixisada wixii laga yeeli lahaa ay ka timaado shacabka soomaaliyeed gaar ahaan culimada iyo dadka ku xeel dheer arrimaha diinta labo shareecada islaamka bacdama dastuurkii uu qabo sidii loo dhaqangelin lahaa oo shuruucyada dalka jira loo waafajin lahaa shareecadii waxaa kaloo laga rabaa in maaragtay dadkaas culimada iyo aqoon-yahanada iyo qorbajoogta iyo dhammaan qaybaha bulshada kala duwan fursad ay dawladda u siiso inay kala dejiyaan istaraatiijiyada iyo siyaasadda dhankaas argagixisada marka waa fursad dawladdu siinayso shacabka soomaaliyeed oo ay la wadaagayso mas-uuliyadda qaranka oo u hayso ummadda soomaaliyeed islamarkaana la doonayo inay kasoo baxaan istaraatiijiyadii ugu habooneed oo soomaali ka timid lagulana dagaalayo kooxaha argixisada yaa kasoo qaybgelaya shirkaas yaa loogu talagalay inay ka hadlaan oo ay kasoo qayb galaan shirkaas waxaa loogu talagalay culimada soomaaliyeed waxaa loogu talagalay qurbajoogta soomaaliyeed dadka scholariska ama academicinka arrimahan maaragtay ka hadla waxaa loogu talagalay dhammaan qaybaha bulshada gaar ahaan dumarkii dhalinyaradii ujeedaduna waxay tahay bal in maaragtay shacabku ay ama dadkaas muhiimka u aho doodahooda iyo afkaartooda ay noqoto kuwa lagu saleeyo dawladda iyo siyaasaddeeda marka dadkaas muhiimka u ah bulshada ayaa kasoo wada qaybgeli doona kaasi waxa uu ahaa la taliyaha ahna afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yuriiso oo goordhowe takhadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey haaruun macruuf oo jooga washington